faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado baled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidiif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan canays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan ku soo dhowaada warka subaxnimo ee raadiyaha cadaado madaad ku dhegayso doontiinna waxaa ka mida guddiga aqalka sare oo ka hor yimida shirka shidaalka ee soomaaliya ee ka furmaya london duqa magaalada muqdisho oo kulan gaar ah la yeeshay agaasimaha guud ee midooda yurub maraykanku oo faahfaahin ka bixiya duqaymi uu ka dhacday gobolka shabeellada hoose soomaali qaasido oo lagu xidha dalka hindiya nin haysta dhowr baasaboor oo kan soomaaliga uu ka mid yaha oo lagu xidha dalka kenya magaalada muqdisho oo laga aruurinayo mootooyinka loo yaqaano labalubaleyda dil ka dhacay magaalada muqdisho iyo faahfaahimo ka soo baxaya madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo gaara magaalada beledweyn saraakiil ka tirsan militariga soomaaliya oo lagu dila gobolka shabeellada hoose qodobada caalamkaad warka subax ugu doorona waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka oo jeediyo khudbaddii sanadlaha ahayd iyo muwaadiniinta britishka oo looga digay inay u socdaalaan dalalka soomaaliya iyo kenya qodobadaasi waa qaar ka mida qodobadaad ku dhegaysan doontiin kuwa iyo kuwo kale oo fiidsan ugu diyaargarooba goordhow
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan waa subaxnimo arbacada taariikhdana ay ku astaysan tahay lixda bisha labaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka goorsheegtada waxay sheegaysaa labadii subaxnimo kusoo dhowaada warkii oo fidsan anigoo mahada ayaa saaki in warraba doono hadduu sarreeya saamaxo haddii aanu ku bilowna guddiga aqalka sare ayaa ka hor yimid shidaalka soomaaliya ee ka furmi doona magaalada ladhan guddiga kheyraadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa kasoo horjeestay shirka shidaalka ee soomaaliya ee la qorsheynayo inuu ka furmo magaalada ladhan toddobada bisha febraayo eliyaas cali xasan guddoomiyaha guddigaasi oo warka ka soo baxay xafiiskiisa ayaa lagu sheegay in shirkan uu yahay mid sharci darra islamarkaana ummadda soomaaliyeed aysan qaban karin shir noocan oo kale ilaa laga ansixiyo sharciga dalka u yaala waxa ay sheegeen inay shirkani uu yahay midda kala fogeynaya ummadda soomaaliyeedda loona baahnayn waxaa noocan oo kale gud gudo duqa magaalada muqdisho ayaa kulan gaar ah la yeeshay agaasimaha guud ee midooda yurub duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir mudan ee cabdiraxmaan cumar injineer yaruusow ayaa kulan la qaatay agaasimaha guud ee iskaashiga caalamiga iyo horumarinta midooda yurub guddoomiyaha ayaa ka warbixiyay dadaalka ay ugu jiraan sida loo xoojin lahaa iskaashiga ku aadan dib u dhiska caasimadda iyo kulan iyo kaalinta ay ka qaadanayaan dalalka iyo saaxiibada caalamka ee taageera soomaaliya agaasimaha iskaashiga caalamiga iyo horumarinta midooda yurub ayaa bartiisa twitterka qoraal kooban uu soo dhigay kulanka kadib waxa uu tilmaamay in midooda yurub ay diyaar u yihiin taageeridda horumarinta caasimadda waxayna sheegay inay waxyaabo badan ay iska kaashi doonaan warka subaxnimo ee raadiyaha cadaada ayaad dhegaysanaysiin maraykanka ayaa faahfaahin ka bixiya duqeyn ka dhacda gobolka shabeellada hoose war ka soo baxay taliska maraykanka ee qaaradda africa loo yaqaana africom ayaa lagu faahfaahiyay howlgal ka dhan ee al-shabaab kaas oo ka dhacay shantii bishii koonfurta soomaaliya waxaana maraykanka uu sheegay inuu shabaab ay gaarsiiyey khasaare warka ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka oo kaashanaya kuwa maraykanka ay bartilmaansadeen deegaan lagu magacaabo lego ee gobolka shabeellada hoose taliska maraykanka ayaa sheegay in howlgalka intii uu socday ay ka qayb qaateen diyaaradaha aan duulista lahayn ee maraykanka islamarkaana lagu burburiyey gaadiid iyo goobo muhiima ay lahaayeen al-shabaab diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaa muddooyinkii dambe waxa ay kordhiyeen duqeymaha ay la beegsanayaan saldhigyada al-shabaab ay ku leeyihiin bartamaha soomaaliya iyo koonfurta dhankooda wax wara kamaysa soo bixin al-shabaab oo ku aadan warka maraykanka ee sheegeen inay khasaare kala duwan ay gaadhsiiyeen soomaali sideeqaad ayaa lagu xiray dalka hindiya ciidanka booliska dalka hindiya ayaa garoonka diyaaradaha magaalada nayu dalha ee ku qabatay saddex ruux oo laba ka mid a ay yihiin soomaali kuwaas oo siday jaad ay doonayeen inay si qarsoodi ay ku geliyaan dalkaasi qaadka ayaa laga qaaday dalka etoobiya waxaana ciidamada dalka booliska ee qaabilsan canshuuraha iyo sidoo kale baaritaanada garoonka ay sheegayaan inay dadkan rabeen inay ka ganas inay ka ganacsadaan ganacsi sharci darraa ay ka bilaabaan dalkaasi hindiya qof kale ayaa haysta dhalashada dalka etoobiya oo la socday labada qof ee soomaalida ee lagu xiray garoonka diyaaradaha ee magaalada new delhi booliska waxa ay ku sheegeen warbixin kooban ay soo saareen cabirka jaadka ay sideen dadkani iyagoona sheegay inuu gaarayo lix boqol oo jawaan waxayna sheegeen inay raggaani sanadkii lagu ugu dambeeyey ay ku sugnaayeen dalka hindiya dalka hindiya ayaa waxaa laga mamnuucay qaadka laga soo geliyo sanadkii markuu ahaa kun sagaal boqol siddeetan iyo shantii waxauna yimid waxyaabaha waxauna ka mid yahay jaadka waxyaabaha sharci darrada ee dalka hindiya laga ilaaliyo warka subaxnimo ee raadiyaha cadaada ayaad weli la socoteen nin haystaa dhowr baasaboor oo ka mid yahay midka soomaaliga ayaa lagu xiray magaalada nairobi ee dalka kenya booliska kenya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen nin haystaa inuu yahay loo haysta hoggaanka dembiile in- loo haysta internet lixdii bilood ee lasoo dhaafay lacago badan kala baxay xisaabaadka macaamiisha ee lacagta ku kaydsadaan ee bangiga ku yaala dalkaasi eedeysanaha ayaa lagu lagu xiray waxaana magaciisa lagu sheegay samatar yuusuf kaas oo haysta baasaboor soomaali ah kenya iyo maraykan isagoona ilo dhinacyada sirdoonka kenya ay rumaysan yihiin inuu yahay baasabooryada haysto mid aan sharci ahayn waxayna sheegeen sidoo kale in lagu haysto falal kale ee amni darro warkaas subaxnimo ayaad weli la socoteen ee mootooyinka loo yaqaano labalugoleyda ayaa laga aruurinaya magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay guud ahaan magaalada muqdisho waxa ay ka xareyneysaa mootooyinka labada lug leh ee gaar ahaan loo yaqaano fekesta gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka banaadir maxamed tuulac ayaa sheegay in mootooyinka ay qeyb ka yihiin amni darrada magaalada muqdisho balse laamaha labadan mootooyinka ayaa sidoo kale waxa ay saameyn ku yeesheen dadda ku lugayn jiray iyo sidoo kale goobo ganacsi oo ka fog ku aadi jiray waxaana sidoo kale dowladda federaalk ay sheegeen inay tillaabo ay ka qaadi doonaan dadka ay ku arkaan mootooyinkaasi dil ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya koox hubaysan baskoolada ayaa xalay fiidkii waxa ay gudaha degmada warta nabad ee gobolka banaadir ay ku dileen wiil dhalinyara dad goobjoogayaal ayaa waxay noo sheegeen in dilka uu ka dhacay xaafadda xarane ee gobolka degmada warta nabad islamarkaana ay rag hubaysan ay toogteen wiil dhalinyara oo si weyn looga yaqaana xaafadaasi sidoo kale waxaa la sheegayaa in ragga dambiga dilka geystay oo dilka wiilka dhalinyarada ay goobta ka baxsadeen ciidamo ka tirsan kuwa booliska ayaa gaaray goobta dilka uu ka dhacay halkaas oo ay ka qaadeen meydka ninka dhalinyarada inta badan magaalada muqdisho ayaa waxaa ka dhacay dilal qorshaysan oo loo geysta dadka rayidka iyo sidoo kale ciidamada dowladda soomaaliya madaxweynihii hore dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi ballaaran uu hogaaminaya ayaa gaaray magaalada baladweyne gobolka hiiraan madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi ballaaran uu hogaaminaya ayaa gaaray magaalada baladweyne xarunta gobolka hiiraan xildhibaanada waxaana ku welinaya xildhibaano ka tirsan labada gol ee baarlamaanka soomaaliya oo qeyb ay ka ah wafdiga xasan sheekh maxamuud waxaa garoonka diyaaradaha magaalada baladweyne kusoo dhoweeya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hiirshabelle gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo madax kale waxaana sidoo kale ay kulan xasaasiya isla qaateen madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud bulshada ku dhaqan deegaanada gobolka hiiraan gaarahaan magaalada baladweyn warkaas subaxnimo ee raadiyaha cadaada ayaad weli la socoteen warar dheeraada ayaa ka soo baxaya kadib markii deegaanka dhanaan ee gobolka shabeellada hoose lagu dilay korneylo ka tirsan ciidamada xoogga dalka ee soomaaliya laba korneylo oo lagu dilay ayaa lagu magacaabi jiray korneyl cabdisalaan sheekh aadan oo ahaa amaaduley qeybta kow waa toban iyo abriil ee iyo korneyla cabdiraxmaan jimcaale muuse oo ahaa madaxa maamulka lacagta ee guutada koowaad ma jiraan wax wara oo ka soo baxay taliska ciidamada xoogga dalka kaas oo lagu faahfaahinayo qaraxa ka dhacay ee deegaanka dhanaane ee lagu dilay saraakiisha ka tirsan ciidamada xoogga dalka gobolka shabeellada hoose ayaa horey waxaa lagu dilay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka warka subaxnimo ee raadiyaha cadaada ayaa la socoteen akhbaaraadka caalamka ayaa noo soo socdo balse
xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waxaa qabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
dholatara madaxweynaha maraykanka ayaa jeediyay khudbadii sanadlaha ahayd madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa habeenkii talaadada hajeediyey khudbadii sanadlaha ahayd ee mar walba madaxweynaha xilka hayaa ee dadka maraykanka ay u jeedi jira taas oo laga hadlayo xaalada dalka khudbadda waxa uu si gaara kaga hadlay dhaqaalaha arrimaha socdaalka qodobka iyo qodobka muranka ka taagan yahay ee derbiga laga dhisayo xuduudda maraykanka la wadaaga mexico iyo qodobo kale ee arrimaha dibadda quseeya iyo ugu dambeyntii dowladda britain ayaa waxay mamnuuso cusboonaysiiday la talinta dhinacyada safarka iyadoona muwaadiniinteeda ugu digtay inay u socdaalaan qeybo ka mida gobolka xeebeedka ee dalka kenya oo hadal qoraal oo kasoo baxay xafiiska arrimaha dibadda iyo dalkaasi britain ayaa lagu sheegay inay cabsi khataro weeraro ay dhici karaan dalalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi iyo magaalada xeebeedka ee bambaasa waxayna sidoo kale shacabkeeda uga digeen inay u safraan dalalkaasi khayaare wanaga intaa warkii subaxnimo aad kala socotay raadiyaha cadaada anigoo mahada ayaa soo saaray lana socodsiinaya sharmaaka ayaa farsameynayay tan iyo intaan warkan kiisa kale ku kulmi doono sidaas iyo waxaan kaga tegaynaa amaan alla
adduunyadu qiimo badan ma leha waa meel lagu gaboobo adduunku gabow baa yaalla afar cudur oo aakhiro aan oolinba adduunka yaalla cudurka koowaadi waa gabow